shirweynaga tumayshanaad ee ururka caalamiga ee daraasaadka soomaaliyeed oo soddeshan sano kuriyad dalka laga qabaday iyo weliba daahfuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud shirka weliba ku qeyb gala ayaa in ku badan afar boqol ergo oon iska jara aqoon-yahano soomaaliyeed inobaariyaal caalamiya iyo xanakumada mas-uuliyiinta jaamadaha geeska afrika oo madaro talooyinsho dhasheeni madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbadka jeediyana sheegay inay shirkimuusu muhiimin ay dalka ku qaybgalyaalkeena hordhakay ku faa'idaysiga fursadaha muuqada sida inobaarowka iyo koranqaadowka walbarashada duruufta ummad markay dhibaata la soo kulanto duruufo iyo dhaqan waxaa ka soo baxa ee ay bey-adeeda kula macaamilayso markaas taagan iyo duruufaha taagan ay uga jawaabayso haddii ay tahay siday u noolaa lahayd haddii ay tahay siday u ammaan heli lahayd haddii ay tahay sidii ay u tarmi lahayd ama u horumari lahayd dalkeenna dhibaataa dhacday burburaa dhacay burburka ugu weyn wuxuu ka dhacay dowladnimada laana dowladnimada ahayd wixii ummadda isku hayay isku soo celinayay isu keenayay maxaanku irahda itijaaha iyo directionkii dhinaca la aadayo ummaddu ay u dhaqaaqayso u tilmaamayay markii dowladdii meesha ay ka baxday dhibaataa dhacday dadka soomaaliyeed muddadii dowladnimada casriga ka hor waa tii ay mujtamac qabaa'il ah deegaano ay qabaa'ilkaasi sheegtaan kala degan xoolahooda iska dhaqda laakiin aan lahayn dowlad dhexe oo isku haysa oo hal jiha ummadda u jihaysa aan lahayn ayay ahayd dhexdooda dhaqma xeerar u gaargaara leh xeerar dhexdooda ku dhaqmaan kuwa deriska kula dhaqmaan leh sida taariikhdaba kulli loo wada tilmaama waagii isticmaalku uu yimiday ayaa wuxuu bilaabay inuu yiraahdo dowladana dowladnimada casriga ah in lasoo bandhigo soomaalida dib laysugu keeno wax ka dhexeeya oo dowlad la yiraa inay yeeshaan midkii geeskaa jiray iyo midka geeska kale jiray ee soomaalinimada iyo diinta iyo afku ay ka dhexeeyeen laakiin dowladnimadu ay ka maqdeen muddadaasi dadka soomaaliyeed wadaniyadii maxaanku irahday qabkii wixii wanaagga ahay ee ummadnimo ee ay qabsatay waa la garanayay ilaa ay soo gaarto xorriyaddii ay noqoto dowlad casri ah soddon sano kadib dowladdiisa asbaab kasta ha aatee burburaa ku dhacay burburku ku dhacay dadka ummadda soomaaliyeed nin walba deegaankii iyo quricii iyo bankii uu shalay ka yimida geela uu ku ilaashan jiro u noqday waa guurnay waa la garanayaa magaalada muqdisho dadkeenii ku noolaa berigii convoys dhan oo safaro isdaba socda oo boqol baabuur siddeetan baabuur konton baabuur oo safrayo oo dhammaan waxa saara reer hebel ay yihiin ayaa magaaladan ka baxay oo u sii socda dhul fogfog ilaa maxaanku raha waqooyiga soomaaliya geeska ugu dambeeya ilaa geeskaas geeskaas waa loo kala baxay dhinihii kale wasiirka wasaaradda walbarashada hidaayo taaliinda sare xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir yana ku hadlay shirweynaga waagii horeeta hadday iska ahayd dad aqoon-yahana oo meel isku aruursaday oo un duruufta markaas ama jaamacad qeybteed ama institute ka mida uu qabanayay hadda in loo baahan yahay haddiiba dalkii lagu qabanayo wadajoog xoog badan in loo baahaya weliba haybtii waxaa ku soo kordhay danaynaysay daraasaadka soomaalida ah haybo kale oon markii hore danayntooda aada aysan usii weyneyn oo aada maanta ka garan kartaan joogitaanka halkan la joogo awal saaxiibo aynu leenahay oo reer galbeed u badan iyo dadkii jaammeelaha ay u suurageli kartay inay joogaan ayaa runtii muddadii burburka lagu jiray isku howlayay howshaas laakiin maanta ee heybteenna geeska afrika oo soo xoogowday heybteenna bariga afrika oo soo xoogowday heybteenna caalamka islaamka iyo carabta oo soo xoogowday shirkan duusa dareer waliba laakabandha ka doone daraasaadka lakasuubi soomaaliya iyo lanfiriya u dhiniyada shaldow weliba kale madalna ka sheega doone ku gudubowka qabadaha jara